xirashada allaahu akbarteeda agteeda qofka uu niyada ku hadlo sunnatun sunno weeye waa shay sunna ah maxaa yeeley lianna nabiya nabigu sala allahu calayhi wasalam lamaa qaala markuu yidhi inama alacmaalu acmaashu binniyaati niye ayay ahaatee lam yaqul muusan ku qowlin ijharuu biha la jahra kama anahu sida nabigu sal allahu calayhi wasalama lam yaqul uusan ugu qowlin asiruu biha siraysta marka saa hadday mar arrintu tahay faman ataa ninkii la yimaado niyada faman ataa biniyati niyada ninkii la yimaado biqalbihi qalbigiisana kala yimaado ay istaxdarahaa soo xaadirsado cinda takbiirati alixraami xirashada allahu akbarteeda agteeda soo xaadirsado bidihnihi qalbigiisa walam yantiq biha aanan ku hadlin saxad salaatuhu salaadiisu way asaxaysaa ee waman zaada qofkii ziyaadiyo calaa daalika arrinkaa ka ziyaadiyo oo fatalafada ku hadlo bihaa biniyati niyada ku hadlo bilisaanihi carabkiisa ooga hadlo saxa aydan arrinkaa isna waa asaxay oo wa ataa bisunnati weliba sunnadii buu la yimid halkaa intaanan sii dhaafin wuxuu leeyahay moogtahay nabigu sala allahu calayhi wasalam lama qaala markuu yidhi inama alacmaalu binniyaati lam yaqul ijharuu biha siraysa la jahra nabiga muusan dhihin oo muusan raacinin inama alacmaalu binniyaat buu yidhi kama anahu lam yaqul asiruu biha waxaa laisweydiini karaa horta niyadu ma wax alfaad leba haa niyadu alfaad bay leedahay niyadu waxa aad niyoono wax lagu hadli karo wey waxa lagu hadli karin maaha marka shayga niyada in lagu hadlona oo lala jahrona way dhici kartaa in lagu hadlo oo la siraystaa dhici kartaa in qalbiga on laga niyoodaa way dhici karta waxaa kugu daliila nabiga sala allahu calayhi wasallam isaga ku hadlay xadiidka inoo iman doono axaadiidta inoo iman doonto ee siyaamkii uu ku hadlay sida ay jumhuuru culamaa raximahum ullahu ay ugu qaateen in niyadiio lagu hadlayo ay tahay baa inoo iman doontaa wax lala jahri karo weeye haddana niyadu lala jahri karo xadiidkii saxiixa ahaabaa kuugu daliil ahoo horeyna aanu u sheegnay oo asxaabu sunan intooda badan ay weriyeen ibnu maajah iyo abi daauud baa werinaya oo fi lmanaasik oo kaleto imaamu tirmidi baa werinaya fi baab alxaj buu ku werinaya imaam axmed baa werinaya imaam maalik baa rag badan baa werinaya xadiidkaasu nabiga wuxuu ku leeyahay sala allahu calayhi wasalam jibriil baa ii yimidoo ataanii jibriilu jibriil baa ii yimid wa amaranii wuxuuna i amray oo si faray an amura asxaabii an aamura asxaabii asxaabtayda in aan amro oon faro an yarfacuu aswaatahum sawdyaalkoodu kor inay ugu qaadaan bilihlaal xirashada ay xajka xiranayaan in ay sawdkooda kor ugu qaadaan waa niyadii marka lagu soodaynayo korna weliba in loo qaado la isfarayo waayo somarat marka xajkana waa ruknu min arkaani alislaam wa kadalika salaadana waa ruknu min arkaani alislaam niyadana waa uniyo ee kolba shayga manwiga ah ashyaada manwiyaadka unbaa kala duduwan marka niyadu waa waxsaa loola jahri karo waayo marka nabiga oo isagaa wale saxaabadu la jahra markaad xajka niyoonaysaan la jahra niyadiisii buu leeyahay nabiga mark markuu uu yidhi inama alacmaalu binniyaat acmaashu waxay ku xihan tahay niyay ku xidhan tahay oo niyo unbay ahaatay waa mulaq hadalkaas xadiid mulaqe wey la jahra siraysta waxba toona laba dhihin somaart niyadiina waa wax lagu hadli karo wax qalbiga laga siraysan karo oo aad ku idmaari karto qalbigaadana wey marka maadaama uusan midna ku qowlin meeshaa waxaa laga qaadanayaa waktulbayaanna way ahayd shayga niyada acmaashu waa in la niyoodaa lalamana jahrayona muusan raacin nabiga sala allahu calayh wasalam mar hadduu marka hadalkii iska idlaaqay idlaaqa wuxuu keenayaa si walba in la yeeli karo si ka mid a marka siyaalaha la yeeli karo si ka mid ah in masiyo gaar ahaaneed uu leeyahay haddii marka ay qiyaaska ama axaadiista na tusiso sida uu xadiidka ixtimaalayo in lala jahro iyo in la siraysto abuu ixtimaalaya soo maa midna muusan ku qaydin midkooda wuxuu fiicnaan karaa marka masiyadiisa ziyaadadiisa iyo fadligiisa shayga hadday adilo kale tusiso marka in niyada lagu tala fudaaye adilaa tusisa wanaaggeeda marka nabiga ayaa fii baabi alxaj amraya in lala jahro niyadii isagii baa la jahraya fii xajkii tiisoonka labadaba maca daalika haddana waxaa la ogaaday oo mujaraba niyada maadaama arkaan ay leedahay arkaanteeda qofku wuxuu ku ofsan karaa sidii la rabay oo waxba uusan u dhaafaynin inuu la jahro oo uu ku hadlo marka la jahridu shay sunna weeye oo wixii qalbiga laga niyoodaya markii carabkana looga hadlo carabku wuxuu saaciidaynayaa qalbigii buu saaciidaynaya marka waxaa maziye yeelanaya marka fadiila yeelanaya marka la jahrida niyada lala jahrayo waayo marka faman waman zaada ninkii zaadiyo calaa daalika arinkaa qalbika niyoodka ah ziyaadiyo oo fatalafada biha biniyati ku hadlo bilisaanihi carabkiisa oga hadlo saxa waa asaxay arinkaasi aydan wa ataa waana la yimid ninkaasi bisunati sunnada buu la yimid qofka musalliga ama ragaada ama dumar ha ahaadee khilaafan mukhaalifiina xaalaanu nahay kuwa khilaafayo liman qof baan khilaafaynaa yaquulu ku qowlayo biana talafuda niyada oo lagu talafudaaye oo lagu hadlaa bihaa biniyati lagu hadlo bidcatun bidco weeye madmuumatun oo madmuuma ah saasay yidhaahdeen soo ma ah shayga wuxuu bidco noqon karaa markuu ku soo arooro wax diidadiisa ah tusinayo bidcanimadkiisa mana jiro bal sidaa cagsigeeda waxaa soo arooray faritaan la isfarayo waata saxaabada uu intuu jibriil soo degay saxaabadii la farayo la jahran iyada xajka la leeyahay marka bidca si ay arrintaa ku noqota ma laha waxayna bidco ku noqoni karin qofka oo yidhaahdo nabiga muusan la imaanin sheekha taasoo ka hadlaya wuxuu yidhi wa qowlu bacdihim barkooda qowlkooda ay ku qowlayaan biana anabiya nabigu sala allahu calayhi wasalam maa talafada mu uusan ku hadlin biha biniyati mu uusan ku hadlin mustadilan isagoo qofkaa u daliishanaya bacdiga isagoo iyagoo u daliishanayaan bidaalika qowlka noocaasay leeyihiin nabiga mu uusan ku hadlin calaa taxriimi ow bidcati talafudi in wax lagu hadlaayo manwiga shayga la niyoonayo ama niyada in lagu hadlaa dheh niyada in lagu hadlaayo waa bidca ama sameehe waaba xaaraam iyagoo doonayo inay deliil oga dhigtaan bacdiga sidaa ku qowlayo qowlkaasi laa daa'ila min waraa'i wax faa'iide oo ka dambeeyo daa'il wax ka dambeeyo oo faa'iideah ma jiro waay wa huwa istidlaalun khata'un waana deliil gebigiisaba khada wax deliil noqon karo waxaa maba ahba waxa la deliishado waxaa maba ahba tarki meel uu deliilku noqonayo ma laha abadan shay kale oo tusinayo tarkigaa inuu yahay nahyi mooye in loo helo mooyaane waxa nabiga mu uusan yeelin deliil maba noqonayso batatatanba waxa deliilka noqonayo waxaa weeye nabiga sala allahu calayh wasalam qowlkiisii ficilkiisii sifadiisii iqraartiisii wuxuu qiray intaa waayo oo bes wax deliil noqonayo taa isagoo ka hadlaya wuxuu yihi lianna tarka ka tegid shay shaarica uu ka tagaayo calaa fardi tasliimina haddaan nidhaahno wuuba ka tagay ila wax la huwa maaha nabigu inula yimidnaya og xajkii waa la xaqiijiyey nabiga asagaa noo xaqiijiyey bal wuuba amrayba siyaamkii kadaalika wuu amray wuu ku hadlay salaada inuu ka tagay iyo inuu la yimid sida looleeyahay nabiga mu uusan la imaanin baa looleeyahay inuu la yimidna lama og wax ficiloo nabiga ka sugnaadaan la haynin marka wuxuu leeyahy sheekha calaa fardi tasliimina bihi ama nidhaahno nabiga wuu ka tagayba kuba qadarba nabiga inuu ka tagayba oo u raacba haddaan nidhaahno nabiga wuu ka tagay oo muusan la imaaninba haddaan xataa nidhaahno laysa min dalaa'il taxriim adilada wax lagu xarimo tarkigu maba noqonayoba kamaa huwa muqararun fii cilmi اlusuuli cilmu اlusuulka sida lagu taqriiriyey kama bayana dalika arrinkaas siduu u caddeeyey alimaamu اlmuxadid imaamkii muxadidka ahaa sida uu u caddeeyey arrinkaasi sayidii cabdullaahi bnu sadiiq sheekhiisa weeye sayidkaygii ahaa cabdullaahi bnu sadiiq fii risaalatihi maxaa risaalada la yidhahdaa xusnu اtafahumi wاdarki limasalati tarki kitaabka oo shaykha uu leeyahay ayaa yaad ka helaysaa min culamaai almaqrib buu ahaa oo weliba raggii ashar ka soo baxay buu ahaa oo xasani ayuu ahaa marka sheekhaas risaalada uu qoray xusnu tafahumi wadark limasalati tark yaad ka helaysaa buu ku leeyahy tarki inuusan daliilba noqonayninba marka wax la diriishan karo dadka maa ha keenan wax la diriishan karo waa ilaahan iyo weliba walianna sunnata sunnadu laa tu'khadu min alficli nabiga wuxuu falay iyo wuxuusan falin uma aha sunnadu waxa laga qaato bal tuukhadu min alqowl qowl baa laga qaataa qowlkiina waa la haya waa maxay wa iطlaaqa qowluhu sala allahu calayhi wasalama inama alacmaalu binniyaat acmaashu waa niyo niyada marka haddii uu yiri marka sal alay wasalaamuhu acmaashu waa niyo niyadu waa wax lala jahri karo lana sinaysan karo waayo niyada waa wax lala jahri karo lana sinaysan karo wey midna muusan ugu qeydin iطlaaqa waa xadiis daliila marka xadiis saxiixa weeye oo ku soo arooray inama alacmaalu bin idlaaqiisa laga qaadanaya xataa yuujada maa yukhasisu ilaa laga helo wax khasisayo mana la helayo waayo wlqowlu qowlkiina inama alacmaalu binniyaati qowl oo ahaaday inama alacmaalu binniyaat muطlaqun hayru muqayadin waa muطlaq aanan meel la ku qayden wahuwa kaafin isagaabaa daliil ugu filanba daliilkaba lama doonay inama alacmaalu binniyaat xadiidka muطlaq idlaaqiisa yaabay soo gelaysaa jahrigii iyo sirigii labada ay soo wada gelayaan lian yakuuna kaafin xadiidkaasi ilaaqaase ama xadiidka mulaqa waa kii ku filan lian yakuuna daliilan cala aljahri binniyati niyada oo lala jahro inuu daliil u ahaado xadiidkaasaa ugu filan badoo wax kale aana doonin fata'amal u fiirfiirso hadaaka allahu buu ku leeyahay adoo ogaadayba in ay inama alacmaalu binniyaati daliil ugu filan tahay wa kayfa yakuunu dhe marka wa kayfa sidee buu yakuunu ahaanaya atalafudu binniyati bidca wqasabata walxaal qasabata uu sugnaaday ana nabiya nabigu sala allahu calayhi wasalam talafada inuu ku hadlay biha biniyati niyada inuu ku hadlayna abay sugnaataba fii bacdi alcibaadaat cibaadaadka barkood ay sugnaatay marka idaa sabata dalika fii bacdi alcibaadaat cibaadooyinka barkooda hadday arrinkii uu ku sugnaade qiisa calaa dalika min anahu haabitun fi lbacdi alakhar arrinka waxaa looga qiyaasanayaa talafudka iyo shaygaa haabitka noqday in uu isna haabit yahay fi bacdi alaakhir barkii kale inuu fi bacdi alaakhir sidaa weeye minhaa waxaa ka mid ah talafudka nabiga uu ku hadlay niyada fii bacdi alcibaadaat qowluhu nabiga qowlkiisii baa ka mid ah musmican annaasa dadka isagoo maqashinayo fii ixraamihi bilxaji uu yidhi labbayka bixajin wa cumratin waa xajkii iyo cumradii nabiga uu isla wada xarmaday weeye labayka bicumratin wa xajin labayka ajiibidaada ku ajiibay bixajin wa cumratin fii saxiixi muslim axaadiis fara badan baa ku soo aroortay oo nabiga baabulxaj nabiga sala allahu calayhi wasalama inuu markii hore ifraad xaj xarmaday xaj keli uu xarmaday markii dambu haddaa nabiga qaarin noqday marka fii bacdi alaxaadiis baad arkaysaa nabiga mutamatic buu ahaa iyagoo ku oranaya marka mutamatic maadaama markii dambe cumro uu ku daray tamatuciisa marka tamatuc waxaa weeye min baabi almajaaz waay marka hadda waa nabiga ku hadlay niyadii soo maaha saxaabadana wuu amrayo waa kan xadiidkada aanu sheegayno wey ataanii jibriilu wa amaranii an aamura asxaabii an yarfacuu aswaatahum bilihlaali wاtalbiya ihlaalka xarmashada xajka la xaranaya iyo talbiyada inay kor ugu qaadaan wa minha waxaa ka mid ah talafudkii nabiga anahu xabiibku salى اllahu عalayhi wasalam dakhala wuu galay daata yowmin maalin maalmo cala sayidati sayidadii buu u galay caaishata caaisha ahayd radia allahu canha faqaala wuxuu yidhi walxaal huwa suubanuhu yuriidu uu doonayo an yaakula طacaaman طacaam inuu cuno isagoo doonayo wuxuu yidhi hal cindakum shayun ahalkiisii buu ku leeyay war wax shay ma idiin ag yaallaa wax ma haysaan buu yidhi faqaalat waxay tiri ummunaa caaisha laa maya faqaala markaa xabiibku wuxuu yidhi fainanii idan saaim fainanii idan saa'im waa talafud uu niyadii ku hadlay waay ma waxaan iska leenahay mise waxay culammadu yidhaahdeen wey waaka qaala alimaamu nawowiyu imaamu nawowi wuxuu yihi raximahu allahu tacaala fii sharxi saxiixi muslim saxiixu muslim sharxiisa wa fiihi waxaa ku sugan xadiidkaasi daliilun daliil baa ku sugnaaday limadhabi اljumhuuri jumhuurta madhabkeeda u daliil ah calaa ana sawma annaafilati sunnaha soomkiisuu yajuusu inuu bannaanaanayo soomkaasi biniyatin oo fi nahaari ahaatay niyo oo fi nahaari ah marka waa maxay waxaa niyada ahaaday fainanii idan saaimun waay fainanii idan saa'imun waa niyadii soomku marka qowlka imaamka uu leeyahay fainii idan saa'imun waxaan ka qaadanay in ilan barqin baa la joogay oo qabla zawaal in niyada soomka sunnaha a lala iman karo fi nahaar away niyada xaggay ku taalo lagu arkay fainanii idan saa'imun weyadi marka waa niyaddii lagu hadla waayhad qabla zawaali shamsi lana niyoodo qultu waxaan leeyahay buu yidhi asagoo mu'alifkii ah ey ana qowlahu sala allahu calayhi wasalama fainii idan saa'imun fainii anigu idan markaasi saa'imun ku sooman baan ahay huwa qowlkaasi niyatu sawmi weeye binadri alculamaa soomka niyadiisii weeye culumadu sida ay qabaan wallahu almuwafiqu walhaadi mas'alaة ataradudu ataradudu noqnoqosha fi lkhuruuji ka bixitaan salaada fi lkhuruuji bixitaan min asalaati salaada laga baxo o aad ku taradudo fii asnaa'ihaa salaada dhexdeeda oo aad is tiraahdo war ma ka baxdaa mise ma wadaa ma ka baxdaa ma wada ay qalbigaada ku soo dhacdo taradudkaa yubdiluhaa hadduuba taradudkaa yimaado kabixitaanba kuuma har waaad ka baxsan tahay markaas qaala tacaala ilahi wuxuu yhi walaa tubdiluu acmaalakum acmaashiina ha burinina wa can sayidina cabdullaahi bni mascuud oo taasuu u deliishanayaa waanaad arki doontaa wuu sii wadayaa sheekh wa can sayidina cabdullaahi bni mascuudin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi tacawaduu daa'ima alkhayra khayrka daa'ima fa inama alkhayru khayrku bilcaadati daa'imitaan buu ahaaday shayga khayrkoo la daa'imo oo la wado ayuu khayrka ku sugan yahay wa xaafiduu calaa niyaatikum fi salaati niyooyinkiina salaada dhexdeeda xifdiya oo khalal ha ku keenina waaye rawaahu طabraani fi اlkabiir wa rijaaluhu rijaalu صaxiix wa canhu ayضa cabdullahi bn mascuud qaala idaa faradta haddaad farad gasho asalaata salaada fi salaati salaada dhexdeeda haddaad farad yeelato ood farad gasho waaye bimacnaa waxaa weeye idaa dakhalta salaata alfardi wey salaad faradi haddaad gashaa loo jeedaa idaa faradta ayaa raakiban imaa caradta faballiqan nadamaya min najraana alla talaaqiya ayay la mid tahay yacnii waxaa ficil laga binaynayaa wixii qofka uu samaynaya ficil laga binaynaya marka farad la tukadaaye baa laga yaala yani yaa laga ficil laga binayey farad farad oo wixii la tukanaya salaaddii faradkeeda yaa ficil laga binaynaya marka taasuu marka cabdullahi wuxuu leeyahay idaa faradta farada wuu farad tukado weye idaa faradta haddaad farad tukato oo salaad farad aad tukato waaye ayaa raakibankan wax fuushanow buu yidhi imaa carudta haddaad caruudaysato caruud waxaa la yidhaahdaa ardu alxijaaj wa khaasatan madiina dhulkay ku taallo wey yaa yaa caruud la yidhaahdaa idaa caradta haddaad caruudaysatou yidhi ficil buu ka binaysa arduxijaaz meel ka mid weyn ujeeda yaan almadiina dhihin arduxijaaz meel ka mid weeye oo qofka markaa uu u safraye waaye marka wuxuu yidhi idaa faradta haddaad faradaysato asalaata salaada falaa takhruj minha ha ka bixin ilaa hayriha hayrkeeda ha oga bixin buu yidhi oo shay kale ah rawaahu طabraani wa rijaaluhu hiqaatu ilaa ana ziyaada ninka ziyaad la yidhaahdo oo xadiidka ku jira lam yasmac libni mascuudi kamuusa maqlino marka meesha inqiaac baa uga jira mas'alatun idaa qaطaca almusallii waa masaladii mas'ala un tii hore taradud bay tanna waaba gooyidba idaa qadaca almusallii kan tukanayo hadduu goosto anniyata niyad hadduu gooyo dheh asnaa'a salaati ay cazama cala alkhuruuji uba goostaba cazama wuxuu gooyey ee qadaca weeye cala alkhuruuji bixitaan ayuu casmiyey oo uu amarkiisii casmiga waxaa weeye yacni hadafkaadii ujeeddadaadii ood meel ku soo koobto waaye khuruujka bixitaan buu marka niyadiisii ku soo dhammeeye wey macnuhu oo ugu goosto wey min asalaati laga baxay badala salaatuhu marka waa burtaba wain lam yakhruj yuusan ka bixin ficlanba hadduu doono haba sii wada marba haddii ka baxba aada goosato liannahu adhaba niyata wa abdalaha niyadii buu tegsiye waa uu buriye wey walaa tubdiluun waa layidhi niyadaadaad markaa buriso wey wakadalika man taradada fi salaati salaada dhexdeeda qofkii ku taradudaa kuula mid a hal yakhruju miyuu ka baxayaa minha am la kii horan soo marna wey oo buukan lamid yahay wakadalika man taradada fi lkhuruuji haddaad marba ogaata kii gooyey inuu salaaddii ka baxsan yahay kii ku taraduday waa masaladii hore unbuu haddaan sii adkaynhayaaye kii ku taraduday salaada dhexdeeda isagoo ku jiro ma ka baxdaa am laa fa inahaa salaadii fa inahaa niyadaa mutaradidada a weeye fa inahaa ay taradudu fi niya waaye ay niyat lmutaradida niyadaa mutaradidada ah fa inahaa niyadaa mutaradidada ah tubdilu salaatahu salaadiisay burinaysa haddii kale waxaan ka dhigi karnaa damiiru qisa oo fa inahaa qisadu waxaa weeye tabdulu salaatuhu salaadiisa ilay burayso salaadiisaa buraysaa weeye damiirka haddaa marka aan damiiru shacni ka dhigno oo fa inahaa qisadu aan idhaahno waa sax waaye fa inahaa qisadu tabdulu salaatuhu ama markaa damiir shay mu'anas oo marjicu raadiyo fa inahaa niyadaa mutaradidada ah tabdulu tubdilu way burinaysaa salaatahu markaa tubdilu dhe markaas min abdala oo rubaaci ka dhiga si mafcuulu qaato tubdilu way burinaysaa salaata way burinaysaa ama fa inahaa qisadu waxaa weeye tabdulu tabdulu way tan dambe inay burayso salaatuhu waa faacilka markaa ka dhigayna uu tabdulu salaatuhu iyo tubdilu salaatahu bay kala yihin fa inahaa niyada mutaradida tubdilu way buraysaa salaata way burinaysaa salaata way burinaysaa fa inahaa qisadu waxaa weeye tabdulu inay burayso salaatuhu inay burayso waayo wain lam yakruj yuusanba ka bixini minhaa min asalaati yuusan ka bixin ficlan ficil ahaanba yuusan oga bixini waa burta arinka salaad waa burta waa lidahaabi niyati niyadii baa tagtay baa laleeyahay wayaxsulu haada marka waxaad dhihi kartaa oo taradudkaama de ma dhacaya maka baxdaa maku jirtaa say u imanaysaa waay dhiciyo waaba kan fiiri wayaxsulu wuu xasilayaa haada arrinkaasi waa uu xasilayaa cinda bacdi annaasi dadka barkooda agtii taradudka waa uu ku imaanaya idaa samica markuu maqlo qarca ow jarsa baabi manzili albaabkii gurigiisa oo la qaraacayo ama dawankii guriga albaabka ahaa qarca baabi manzilihi ow jarsa baabi manzilihi jarsigii qarciglabay kala yihin qarci waa albaabkaoo la qaraaco waayo jarsigana waxaa weeye albaabka kangeelkii ku yaallo waaye waa baalkii ku yaallo weye muxuu ahaa dawankii ku yaallo waaye idaa samica hadduu maqlo qarca baabihi baabi manzilihi manzilkiisa gurigiisa albaabkii qaraacidiisa la qaraacayo shaksi uu qaraacayo ow jarsa baabi manzilihi gurigiisa baabkiisa dawankiisii uu maqlo sawdkiisa ow idaa qaraca hadduu qaraaco jarsul haatifi mobaylkii jeebka kuugu jira oo salaadii ku jiro baa yaa yaa soo dhacay jarsul haatifi taradudkaa inuu yimaadaa khaasatan inda cinda alcawaam waa imanaya fa yambagii lahu marka qofka waxaa owle u ah inuusan taradudine an yujzima na waajiba weeye fa yambagii waxaa waajiba lahu ninkaasi an yujzima in an yujzima inuu jasmiyo bificli salaati salaada falideeda uu wadayo inuu jasmiyo waayo oo walaa yataradada uusan taradudin wa haadihi tantada mas'alatun mas'alo weeye muhimatun oo muhimo ah sheekha inuu aad u garanyaa kuu muuqata waana taa ay u dhacda bay mar walba oga dhacdaay mas'ale muhim oo yejibu waxaa waajiba tambiihu lcaamati calayha caamada in lagu baraarujiyo ayaa waajib buu leeyahay laga yaabo qofka meel inuu khabar muhima ka sugayo in boqol loo soo dhawaax buu sugayey marka bahalkii baa jeeb ka gariiray masaajid baad ku dhex jirtaana hataa ma dhahayo caqligiisii waa duulaya sagoo meesha kula soo baxay unbaad arki oo dadkii la sii dhex taraari marka waxaa weeye marka aad masaajidka ilaahay iyo xuquuqda dadka walaalaha muslimiinta aada dhowrtid boqolkiina wuu iska imani oo markanuu soo celin doonaa hadduu dan lahaana isagaaba dan yeelana soo dirayaaye aduu ixtiraamka markaad la timaadid waman yattaqi illaha yajcal lahu makhrajan baaba kuu taalla waxaa laga yaabaa inaad dadkiina dhex jirto oo lagu karaahiyeysto eeg markuu nin halkiisa qaraac waa la wada eegi eegmadaasaaba dhibka ugu filan ba lagu soo wada eegayba marka markii marka taa darteeda aad saa u yeesho dadka islaamka ee uun yar baraarugaya ee ku qur-aan akrinaya ku iska wardinaya ee ku fadhiyeyba ay ku soo wada eegaan dadkiina aad sii dhex taraabto kuwo kale aad iida kula timaado oo haddana aad masaajidka ku dhex qaayilayso boqolkiina markaa ilaahay uba inuu kaa tuuraaba laga yaaba oodan helinba hadduu iman lahaana marka marka ixtiraamka wax walba lagu helaya marka marka arrintaa la iska dhowro way dhacda aad bay u dhacdaa marka wuxuu leeyahay sheekh wa macnaa farata sallayta fardan wey watajidu lihadihi اlumuur buu yihi sheekha watajidu lihadihi اlumuur alatii taasoo tatacalaqu ku tacalluqaysa bimasaa'il الniyati masaa'ilu niya ku tacalluqaysa tafsiilan baad helaysaa agtara badan oo maca aladilati ah xageed ka heli fii sharxinaa sharxannagaad ka helaysaa calaa cumdati saalik wa cuddat الnaas shaykhu wuxuu alifay laakiin inaan weli hadda kordhow hadda madbaca la'aan buu ahaa sanadka hor laga soo gaaro kitaab buu alifay oo kitaabkeennii fiqiga ee mashhuurka tiqiineen oo cumdatu saaliga ayuu sharxay marka ilaa cibaadu hadda dhameeyey oo shan mujallad uu ka dhigay cibaado marka labadii saddexdii rubuucoo kale u dhiban yihiin oo maaragtay yani bayc iyo jaraxe iyo muxuu ahaa nikaax waa u dhiban yihiin marka hadda kaasuu ilaa shan mujallad ka dhigay oonan weli la madbacayn marka kitaabkaasaan aad ugu tafsiiray buu leeyahay kitaab naafic inuu noqon doona malaynaya haddii intuu soo wada baxo la wada madbaceeyo kolley weli inuu wada un baan filaya hadda qoraalkiisi marka wuxuu leey wainanii anigu lam adkurhaa masalada niyada ma aanan ku sheegin hunaa meesheennan oo ma aanan tafsiir wainamaa anigu lam adkurhaa tafaasiishaas iyo adiladaa ma aanan sheegin hunaa meesheennan kuma aanan sheegin oo maxaa halkaan ugu sheegi waayey oon u tafsiilin waaye sida aan kitaabkaa ugu tafsiiriyey sharxaasi ikhtisaaran gaabin anagu aan doonaya iyo wa tashiilan lilcaamati walmubtadi'iina aan u sahlaya oo kitaabkan dadka caadiga loogu talagalay inay ka faa'iidaystaane marka tafaasiisha ma qaado waayo wallahu tacaala huwa almuwafiq kaa soco hadda marka wakadalika sidaasoo kaleeto man baa kuwala mid oo arrinkaa uu ka dhacaya taradudkii waa kan taradudkii aan ku dhex jirnaa wakadalika kaasu arrinkaas kuwa aanu soo sheegno kuu la mid yahay man qof wacadahu uu u yaboohay sadiiquhu rafiiqiisa wuxuu u yaboohay maalan maal bian yazuurahu inuu soo ziyaarto sadiiqaadaa wuxuu ku yidhi ninkaad saaxiibka ahaydeen ama qaraabada aad ahaydeen baa wuxuu ku yidhi saacad fulaan baan kuu imanaya waad dhoweysa marka ninkaasaad sugaysa marka aw yatiyahu fii beyti ama inuu gurigiisa ugu yimaadoba fii waktin mucayanin wakti mucayan ah waa isla macnihii uun fa jaaa waxaa yimid waktu salaati baa yimid ninkii saad u koranaysad meesha ugu sugaysay yaa haddii salaaddii ku qabatayba faqaama ilayha salaaddii buu istaagay oo wa qaala fii nafsihi wuxuu yidhi in jaaa hadduu yimaado walxaal ana fi salaati aniguna aan salaada ku jiro faqad qadactuha waan goynayaa buu yidhi wa adkhaltuu ninka fulaan baan soo gelinaya waidaa lam yati hadduusan ii imaana atmamtuha waan taami macnaha qalbigu saa iska dhahay marka uu salaada yani waxaa ku dhaba ninki waa kugu daahaye iska galo haddii adoo salaada ku jiro uu ku yimaadona ka baxo markaa albaabka ka fog qalbigaad ka leedahay hadduusan imaanin intaas nacani nasiib wanaagna waaba dhamaysani inta koraa dhamaysan baad istiraahday wax kuu guntamayo ma laha marka horeba maxaa yeele cibaadada iska daaye tacliiq baad meesha soo gelisay tacliiqa wuxuusan ku asixin hataa mucaamalaadka cuquudda caadiga ah nikaax oo kaleeto haddii shardi la dhexgeliyo lagu tacliijinayo yacni zawaytuka wa nakaxtuka bishardi kada wa kada adaad tirahdid ya ma wax baa guntamayaaba marka cuquuddii mucaamalaadka ahayd buuba tacliiqa noocaasoo kaleeto uu fasahaadinaya fama baaluka marka cibaadadii ilahi lala hor istaagaya haddaad tidhahda salaada allahu akbar waan galay haddii albaabka la soo qaraacana waan ka baxayaa yaad niyadaasa ku gashay soo maaha oo niyadii salaada la niyoonaya baad kuba darsatay middaa ayada oo saas ku niyootay wax kuu guntamayo malahabaad waayo salaadu waa mucallaq soo maa niyaad ku tacliijisa shardi baa meesha keentay sidaa weyy marka wuxuu leeyahay markaasuu wuxuu yidhi fajaءa waktu salaati baa yimid oo faqaama ilayha wuu istaagay waqaala fii nafsihi wuxuu yidhi in jaa ana in jaaa hadduu ninkii hebel ha yimaado ama qaraabadu aanu ahayn walxaal ana fi salaati aan ku sugnay qadactuha waan goynaya wa adhaltuhu ninkaan soo gelinaya baa istiraahday waidaa lam yati hadduu suman atabtu waan taamyeeraya saasaad niyootaad ku gashay salaadii wey macnaha fahaada laa tancaqidu salaatuhu ninkaasa salaadiis marka horeba isumaba qabanayso buy laa tancaqidu salaatuhu salaadiisa guntami mayso maxaa yeele liannahu ninkaasi sallaa wuu tukaday biniyatin niyuu ku tukaday oo hayra jaaimatin hayri jaazimatin tub go-an oo jaazime ah hayrkeeda ah bal jazama wuxuuba gooye calaa qadcaha wuxuuba goostaba in hadduu qofka soo qaraaco uu salaada goynaya waa uuba goosta sooma oo wax guntamaya mala waqad qaala allahu tacaala walaa tubdiluu acmaalakum acmaashiina haburinina wayadkhulu fii dalika acmaashiina haburinida waxaa soo gelaya bilaa shaki shaki la'aan aljazmu calaa ibdaaliha marba haddaad jasmisayba inaad burini haddii uu kuu soo qaraaco walaa tubdilu acmaalakum baad soo gudagelaysaa waaye mas'alatun yukrahu waxaa la karaahiyeysanayaa qadcu nawaafili sunnaha in la gooyo isagu waa karaahiyo wayaxrumu waana xaaraamu qadcu faraa'idi dheh faradka gooyidiisana waa xaaraam asalba salaad inaad gooyso ma bannaan tahay sunnada gooyideeda karaahiye waaye faradka gooyidiisana xaaraam waaye taqadama waxaa hormaray qowlu ibni mascuudin baa hormaray oo wuxuu yidhi idaa faradta asalaata falaa takhruj minha ilaa hayriha saxaabiga wastadalla alculamaau lidalika salaada faradka inaan la goyni karin soomka taradudka isaga ma burinayo oo warb iska wadataa sunahan maanta mise welimadan baad qac ka siisaa yaa sunihii soonka ku taraduday marka haddii haddi un ilaahay ku waafajiyo iska aadan ukici oo iska wadato soonkaasi waa ku soconaya kaa waa laga soo reebaya wastadalla culamaa inaad cunto un weeyaan wastadalla alculamaau lidalika biqowlihi tacaala walaa tubdiluu wastadalla alculamaau dheh culammadu waxay u deliishadeen lidalika arrinkaasi biqowlihi tacaala bay u deliishadeen walaa tubdiluu acmaalakum acmaashiina haburinina maxay u deliishadeen calaa taxriimi qaطci alcibaadaati almafruudati marka lidaalikada iyo calaa taxriimikada calaa taxriimidaas labadaa jaar ee majruur waxoogaa rakay keenayaan wastadalla alculamaau culimmadu waxay u deliishadeen lidaalika arrinkaa culamadu waxay u deliishadeen lidaalika arrinkaa waxay u deliishadeen biqowlihi tacaala ilahay qowlkiisa u deliishadeen oo lidaalikada waxaa weeye haddee faradka gooyidiisa inaanay bannaaneen marka saa haddaan ninanaano calaa taxriimi qadci lcibaadaatina waa untii haddi inaanay bannaanayn tii weeyo marka haddii laakiin lidaalikada aan ku ridno un hadalka ibnu mascuud wastadalla alculamaau culammadu way u deliishadeen lidalika liajli dalika arrinkaa dartiis qowlka ibn mascuud dartiis biqowlihi tacaala walaa tubdiluu acmaalakum laakiin in isku meesha aad ku ridoon baa ugu haboonu waa isasii taakiidinayaan wastadalla alculamaau culammadu waxay u deliishadeen lidalika arrinkaa oo farabka in la goy inaynay bannaaneen biqowlihi tacaala walaa tubdiluu acmaalakum calaa taxriimi qadci alcibaadaati almafruudati xaaluu ku dul sugan yahay cibaadaadka mafruudada ah calaa taxriimi qadci alcibaadaati cibaadooyinka almafruudati ee la farad yeele gooyidooda xaaraabnimadkeeda xaal uu arrinkaa yahay qowlkaasay u deliishadeen waaye ka salaati alfariidati weeye wa sawmi alfariidati waaye wamaa ilaa dalika sawmu lfariidadeed waad aragteenoo waxaa weeye culamaau shaaficiyi inayna qaybin baan filaya ta ayada ku raaxsana kollayda annagu hade madhabkeena naqaana wax ka aragnay soomku isagu taradudka inuusan ku buraynin baan filaya marka ma burayaa taradud wax ma ku burayaa mise kuma burayo oo guud baa laga hadlayaa masalada ah ayadu gooyidda karaahiye nimirka iyo xaaraamnimka iyadu waa gaar farad in la gooyo waa xaaraam sunno in la gooyona waa waa karaahiyo taa ayadu waa sidaas weeye laakiin taradud hadduu yimaado ma burayaan waytaan oo aan ka hadlayo farad hadduu qofka ku taradudo shaykhan wuxuu wataa inay ku burayaan wixii oo farad oo dhanba laakiin soomka taradudka kuma burayo yacni cibaadadoo dhan ba taradud inay ku buriba isaga wataa laakiin soomku culamada shaaficiyad waa ka soo wariyeen taradudka ku buri maayo hadda kolley soomka lagu taradudi karo waxaa weye markuu horeba kii jaa'iska ahaa waaye oo sunnada ah soom farad ah oo aad ruksana haysan musaafir iyo mariid aanan ahayn si aad horta ugu taradudi ma furtaa ma daysaa marka waa waxaad haysato ruksa unbaad ku taradudi kartaa furidiisa marka taradudka saa waxba yeeli maayo laakiin salaadda wuu burinaya waa saas marka banaanaansho iyo banaano la'aan miya waxaan u jeedaa gooyid iyo gooyid la'aan miya taradudka cibaadaadka waa uu goynayaa soomka mooyaane waa suu hadda sheekha wato wey isaga isaga soomka toos wama soo reebahaye laakiin haddii kolley culammadeenu say aan kutubteena shaaficiyada ku arki jirnay soomka taradudka ma gooyo waay wma ilى dalika wa sawmi اlfariidati wma ilى dalika wma ilى dalika ka salaati اlfariidati weeye faradka salaadiisii iyo wa sawmi اlfariidati faradka salaad soomkiisii weeye iyo wamaa shay weeye ilaa dalika arrinka xaggiisa ahaaday wajawazuu way baneeyeen maca alkaraahati karaaha maceeda qadcan nawaafili bay baneeyeen waa sunnaha in la goyni karo isagu waa karay lak waa banaan tahay laakiin farad lama goyn karo taas iyadu waa saas weye shay farada in la gooyo waa xaaraam sunno in la gooyona waa karaahiyo ta ayuu sidaa wey laakiin taradudka wax ma goynayaan taasaa laga hadlay taradudka inuu wax goynayo w sheekha wax uu noo taqriirinayo laakiin cinda culamaai shaaficiya kolley haddayna isku waafaqsaneen bacdigooda taradudka soomka ma goynayo salaada mooye islaamnimada iyo salaada iyo wuu goynayaa taradudka wladilatin cadiidatin minha waxaa ka mid ah xadiidu sayidati caaishata ka mid ana nabiya nabigu sala allahu calayhi wasalam ataahaa wuu u yimid rasuulka caaishu u yimid yowman faqaalat waxay tiraahda yaa rasuula allah uhdiya waa la hadiyeeyey lana annaga waxaana loo soo hadiyeeyey xeesun bahalka xeeska la yidhaahdo xeeska waxaa weeye daqiiq yacni qamadiga daqiiqiisa iyo subag iyo timir baa la isku qoynaya marka marka dee markaa qamadigu waa in la soo saloolay waayo oo la qalumay ama sawiiqii caadiga ahaayo haddee misigada caadiga laga samaynayey marka kolley daqiiqu daqiiq bisil inuu yahay wey waa daqiiq bisil shay la daqiiqay oo shay bisiloo la daqiiqay ah yaa laba shay lagu daray subag iyo waxaa lagu darayaa timir xiiska kaa waay kaasaa nabiga loo keenay sala allahu calayhi wasalam marka waxay tiri ummuna caaisha uhdiya lanaa xaysun xeesun xees ayaa naloo soo hadeeyey rasuul allahu faqaala wuxuu yidhi ariniihi walbal itusi keen bal aan fiiriye falaqad asbaxtu saa'iman maanta waan waa bariistay anoo soomane bal keen hadda aan eege marka nabigu sala allahu calay xaaladiisuu eegayaa ma og tahay waa adigoo sun soon sunna iska soomano markaa un ay cunto un fursaddeedu kuu soo marta wey markaa is tidhaahde war ma cunta mise iska daaysaa ama ninkii sidiiqaada ahaa saaxiibkaada ahaa ayaa doonay inaad la qadayso marka kaasoo kaleeto laga yaabo markaasoo kaleeto inay ku fiicnaatoba afuridda aad dartiisa ixtiraamkiisa oo afurayso inay fiicnaataa dhici karta falaqad asbaxtu saa'iman fa akala waa uu cunay marka meeshaa waxaa laga gartay soomka sunnada in la goyni karo marka shayga sunadoo kalena waa lamidkii un waay marba soom sunna hadduu gooyey waxyaalaha kaloo sunnadan waa la goyni karaa waay qultu wa kaana hada sawmu wuxuu ahaa sawma naafilatin ayuu ahaa kama huwa macruufu cinda ahli اlcilmi mas'alatun idaa axrama almusalli kan tukanayo hadduu xarmado bisalaatin salaad buu xarmaday qabla dukhuuli waktiha salaaddii waktigeedii oon la gaarin baa tire laba juz baan kusii akrinayaayo duhurkaoo inta uusan gelin subax si aan usii aqri haddaan iska sii xarmanaya anoo ku jiro ha iisoo galo salaad ha iisoo gasho axrama almusalli bisalaatin qabla dukhuuli waktiha ka waran arrinka hadduu dhacoba qorxaa soo jeedu maqribkii iska xidhay fain kaana jaahilan bidalika arrinkaa hadduu ka jaahiliyo waktiga inuu galay wuu moodayo maba ogoba ay laa yadrii biana waktahaa lam yadkhul bacdu in uusan waktigeeda weli gelin maba ogoba incaqadat haadihi salaatu horta way guntami salaadaan jaahilnimadaasuu intaa faa'iideedu ku helayaa laakiin faradkii miyay u noqonaysaa maya incaqadat haadihi salaatu salaadan way guntantaa guntantaa sunnatan sunno xaal ay tahay bay guntamaysaa walam tancaqid fardan faradnimo uma guntamayso salaadaasi laakiin faa'iiduu weli joogaayo meeshii salaad waa waa u baxday ee fain calima hadduu ogaado faidaa calima markuu ogaado dhe bacda dalika intuu galay kadib biannahu isagu sallaaha inuu tukaday qabla dukhuuli waktiha wajaba caleyhi an yuciidaha haddii haddee saa aad ku tagto haddii aakhare meeshaad wax kaaga soo baxaanba wixiina sunnoon buu kuu noqday faradkiina kaa tegiyey jaahil baad ahayd soomaa haddaase dib ku ogaato wakhtigii aad tukatay shalay maqrib inay qorax soo jeedaad ogaatay soo ma aha inaad soo celisaa waajib kugu ah ee wain kaana caaliman marka jaahilkii halkaa oga soo baxa hadduu ogaadana wuu soo celi hadduusan ogaanin haddee kullay sunnoon bay noqoto farad kama jiro meeshaas o ee wa idaa kaana markuu ahaaba caaliman caalim buu ahaa marka arrintaa uu cilmi lahaayo isagoo og buuba haddee wuu yidhi marka wakti wakti maxaa loogu hayaaba haddaan iska sii gelayaay caaliman cinda takbiirati alixraam markuu xarmanayey dib hadduu ka ogaado waa gaarkee taas cinda takbiirati alixraam markuu xarmanayey isagoo og inuusan waktigii gelin buu biana wata waaka biana waktaha waktigeeda lam yadkhul inuusan gelin bacdu weli lam tancaqid salaatuhu albatata salaaddii isu qaban mayso wax marka guntamayo salaadeba ma jiro maanta wad allah markuu celceliyona biana waktahaa lam yadkhul inuusan gelin isagoo caalim u ah cinda takbiirati alixraam ayuu galay lam yadkhul bacdu lam yadkhul bacdu waktigeed inuusan gelin isagoo caalim u ah lam tancaqid salaatuhu salaadiisa guntami mayso albatta maxaa yeelay liana min shuruudi salaati dukhuulu wakti baa ka mid ah takbiirat alixraam allahu akbarta ama xarmashada kibaarteedii weeye niyadii baan soo dhammayna hadda rugniga koowaad baan soo dhammaynoo niyada ah marka niyadaa horraysa bacda niyay allah akbar imanaysa adoon waxba niyoona dad allah akbar iska tiraahdo rugni dhan baa kaa maqan waayo waana arrin aad u jira wey zamankan kaana wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama ida ftataxa ida iftataxa ay idaa araada an yaftatixa weeye markuu furfurto kadib u allah akbar dhahaye ma ah ay idaa araada waayo kaana sala allahu calayh ida iftataxa ay idaa araada aliftitaaxa furfurasho markuu doono asalaata uu furfuranayo yukabiru kii kibaarta buu ahaa goormuu kibaaranayaa ey bacda an yanwiya intuu niyoodo kadib niyooday kadib ayuu kibaarani jiray waa lixadiidi inama alacmaalu binniyaat markaad allah akbarta waxaa weeye waa min sulbi salaad allah akbartu salaaday ka mid tahay marka waa markaad allah akbar la imanayso waa in horta niyadii ay jirto niyon jirto ad allah akbar tiraahdo hee magaada niyoni maxaa allah akbar gelaysaa waaye marka niyadaa ka horaysa meesha lixadiidi inama alacmaalu binniyaati facan sayidina ibni cumara radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi rasuulka alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama idaa qaama lisalaati liajli salaad markuu u istaago rafaca yadayhi gacmihiisu kor u qaadi jiray xataa takuuna ilaahay labadegeed ka ahaada xadwa mankibayhi labadiisa garbood kuwaasaa u qaabilsan oo dhegahana la siman muqaabila aludunayn waaye xadwa almankibayn labada garboodna qaabilsan oo kor ah ama samehee xadwa almankibayn horay ah sida laakiin fiqiga u taqriiriyo waxaa weeye labada dhegood muqaabilkooda waaye xadwa almankibaynna korkooda wey oo halkaasaad geynaysaa halkaasaad geynaysaa labada dhegoodna waad qaabilsan muqaabil weeye garbahaada labadan kurtunee garbaha labadooda labada luqunta labadeeda dhinacayna dushoodaad marka qaabilinaysa xadwiga kaas weeye rafaca yadayhi xataa takuuna ilaa ay ka ahaadaan xadwa mankibayhi labadiisa garbood korkooda ay muqaabil labadiisa garbood sinaadkooda ay ka ahaadaanoo kor kala siman macnaa xadwa mankibayhi ku sarjara xadwa waa wax lagu sarjaro waayo xadwa mankibayhi labadiisa garbood meesha la siman ilaa ay ka ahaadaanoo ka korrayso weeye oo muqaabil aludunayni ah halka labada dhegoodna qaabilsan iyagoo raaxataynkoodana marka uu qiblada u jeediyey farahoodana ayna madmuumana ahayn mufarajana ayna ahaynoo aad saa iskugu duuduubaynin aadna u kala geynayninoo caadi sidii un waxaa weeye saas caadi bay iska ahaanaya marka taas markaa tidhahd kadib ad allah fur kaasa marka fuqahada markay sii taqriirinayaan waa kan ay leeyihiin takbiirta cinda arafci buu bilaabayaa cinda alwadcina wuu intihaynayaa oo halkaad gacmaha saasay kuu yihiin soo maaha a markaad soo bilaabaysaad adaad bilaabaysaa ra'dana halkaa ha ku dhammaato oo waxaa weeye allaahu akbar inaa tirada la doonaya oo soo qaadidda aad la soo bilowdo dhammayntana aad la dhammaysaa la doonaya sidaa weye sida sunnada weeye ninkii bal ku dadaalo oo tadbiiqeeda aad bay u fiicanta ama laakiin waxaa zamankan aan aragnay meeshan laga rogo inta allah akbar inta laga dhaho waxaa weeye haddee salaadda way kuu guntamaysaa laakiin sunnadii lamaadan imaanin oo halkaa uun indhaha hortooda laga sii tuurayo وعn سيدina أbي هurayرaةa abا هurayرa waxaa laga weriyey رaضي الله عanه allah ka radahday qaala wuxuu yidhi kaana rasuul الlahi rasuulka all wuxuu ahaa salى الlaهu عaليهi وasلم إida qaama ilى الصalaaةi markuu u istaago yukabiru xiina yaquumu markuu istaago xiina waktigii yaquumu u istaago ayuu kibaaran jiray buu yidhi markuu sii istaagayu sii kibaaranaya ma inay ihin waad arki doontaa وcan سيدةi cاaشhaةa waxaa laga weri radي الlahu canha qaalat waxay tidhahdeen kaana wuxuu ahaa xabiibku yastaftixu salaata salaada kii furfurto bالtakbiirati iyo wاlqirاءaةi balxamdu lilahi bisinkan ku gaari doonaaye alxamdulilah suuradda inay magaceeda tahay xadiidka umuna caaisha fii صaxiixi muslim baa kugu daliil ah xadiikaasi in uusan yani uusan ahayn macmuul uusan noqoni karin shaad u yahay oo bisinka lajahrintiisa lala jahrayo ay tahay tan saabidka ah fiiri hadda marka wacan sayidina caliy bni abi aalib karama allahu wajhahu radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi rasuulka alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam miftaaxu salaati alwudu weysadii baa haddana miftaaxu salaad laga dhigaya miftaaxu salaati alwuduءu weeye wa taxriimuhaa xarmashadeedan atakbiiru weeye wa taxliiluha ka xalaaloobideedana atasliimu salaamdaqsi weeye qaala alimaamu alxaafidu الnawowiyu raximahu اllahu tacaala wuxuu leeyahay wainamaa sumiya waa la magacaabay alwuduuءu wuduu'iibaa miftaaxan lagu magacaabay meel horuuna dhacay maxaa yeelay waxaa miftaax loogu waa fura weysadaa furihii salaada e baa la yidhi say ku tahay weysadu furihii salaada waxay ku tahay lianna alxadaa ninka aanan weyse qabin waa muxdif xada waxbaa maanic baa ku qunsan maanic yaa ku qunsan oo cadamu dahaara ahoo xada lagu magacaabo waa shay macnawi oga quban qaar badanoo saaran kow markuusan weyse qabin wax hadda ku qunsan oo dhib ahoo la arki hayo oo muuqdo meeshaan ma jiro haddana qofkaas waxaa weeye waxba maanic baa ku qunsan wax ka reebo salaadii inuu tukado waxaa marka ka reebaya salaada inuu tukado magaca uu leeyahay xadad baa la yidhahda marka xadadkaa marka weyse la-aanta markuu qofka yahay xadadkaa ku qunsan muxuu ka reebahayaa wuxuu ka reebayaa salaadii inuu tukado weysadii markuu la yimaado wuu furay marka maanicii furihiisiyaa marka la helay saasaa marka weyse furan loogu magacaabay intaasuu kuu soo wadaa sheekha lianna alxadada xadadka waxaa ku qunsan qofka ee weyse la-aanta ah maanicu min asalaati salaada ayuu ka reebayaa kalhalqi baab oo kaleeto kalhalqi fura quful dheh kalhalqi quful buu la mid yahay oo cala baab baab korkiisa ahaaday kaasoo yamnacu reebayo qufulka oo yamnacu reebayo min dukhuulihi gelitaankiisa albaabka la galo ayuu dadka ka reebayaa ilaa bimiftaaxin miftaaxin lala yimaado mooyaane marka xadadkana waa qufulkii saarnaa salaada kaa saarnaa waaye marka qufulkaa furihii aad ku furi lahayd ee salaada kaa saaran waa maxay weyse waaye marka markaad weysaysato waad furtay qufulki waad furtay waad ka tuurtayoo marka waad geli kartaa salaaddii wey macnuhu ilaa bimiftaaxin marka wa qowluhu nabiga hadalkeenu waan ku jiraan weli wa qowluhu xabiibka qowlkiisa sala allahu calayhi wasalama uu yidhi wa taxriimuhaa salaada xarmashadeedana atakbiiru weye taxriim allahu akbartan maxaa taxriim loogu magacaabay iyada waxaa taxriim loogu magacaabay wax alla wixii mubdilaad salaad ahayay kaa xarimi waa markaad xarmato wax baa kaa mancoonaaday wey oy kaa xarimi allah akbartan sababteeda wax badan kaa reebtoonaaday hadal baa lagu diiday dhaqdhaqaaq baa lagu diiday cuntaa lagu diidi waxaasoo dhan yaa xarimay oo kuu diiday kaa horjoogsaday allahu akbarti saas iyadana loogu magacaabay takbiirat alixraam fiiri marka wa qowluhu sal allahu calayhi wasalam wa taxriimuha atakbiiru weeye qaala zuhriy wuxuu leeyahay aslu taxriimi min qowlika ayaa laga keenay taxriim xagga luqada intee laga keenay min qowlika xaramtu fulaanan fulaan baan ka reebay kadaa baan ka reebay ey manactu waan ka reebay wa kullu mamnuucin shay kasta oo mamnuucaho laisu diidayna xaraamun mid xaraam aho liska xarimay weeye marka fa sumiya takbiiru takbiirta allahu akbarta taxriim baa lagu magacaabay maxaa taxriim loogu magacaabaya liannahu allahu akbartan waxaa taxriim loogu magacaabay yamnacu lmusallii kan tukanayo ayuu ka reebaya lafdiga allahu akbar ah min alkalaami hadal buu ka reebaya waalakli cuntuu ka reebaya wagayrihima iyaga kayrkooda oo min jamiici mudilaati salaati ah ayuu ka reebaya weeye lafdu takbiiri takbiirta salaada lagu gelayo lafdigeeda la iska rabo allahu akbar wey yejibu waxaa waajiba an yakuuna inuu ahaado lafdigaasi bilugati alcarabiya ilaahay baa weyn kuma geli karti salaada waa in allahu akbar ay carabi ahaato waay biاlugati اlcarabiyati wa liqowlihi salى اllahu عalayhi wasalama fi اlxadiidi صaxiixi buu nabiga wuxuu ku yidhi salluu tukada kamaa ra'aytumuuni siaad ugu ogaateen usalli inaan u tukanayo u tukada siaad ugu ogaateen inaan u tukanayo aragga saxaabada unbaa aragtay marka iyaguu la khidaabayay annana nabiguna saa u tukan jiraan siduu inuu tukan jira aanu ku ogaanay ee culimmadu iyo saxaabadii iyo taabiciintii na soo gaarsiiyeen iska sii daba dhexdhexlayey sidaa weeye salluu tukada kamaa ilen ra'aadu cilmiyana way noqotaa basriyana way noqotaa marka cilmiyana ku laqbaysaa kuu fiican salluu tukada kamaa ra'aytumuunii sidaad igu ogaateen usallii inaan u tukanayo sidaad igu ogaateen inaan u tukanayo u tukadaa la leeyahay marka hadduu mar nabiga yidhi saan saaad igu ogaateen inaan u tukani jiray u tukada marka nabiga waxaanu ku ogaanay weligii inuu allahu akbar dhihi jiray isagoo luqo kale ku fasiray ama dad u baneeyey lama soo naqilin marka sidii lagu ogaaday un oo carabinimadaheed baa la daa'imaya sidaa weeye fakadalika hadda maalan khudbooyinka waxaad arkaysaa hadda dalkan aanu joogno oo kaleeto khudbaa meel laga aqrinaya wuxuu nooga baxayaa hayr alcarabiya carabi waxaanen buu ku aqrinay ingiriis ama sawaaxili buu ku aqrinaya soomaali bay qaarkooda ku aqrinaya taasi khudbo ma aha jumcadaasna asiixi mayso qof dadka waxaa loo garaabay hadday mustawdiniin noqdaanoo jumcadii ay ku waajibto jumcadii ay ku waajibto wax carabi yaqaanona laga waayo waxaa loo fasaxay inta ay ka baranayaan oo weliba fawran ah degdeg inay qof ay ugu arrintaas ugu xilsaaraan oo uu soo barto la doonayo inay kusii tukadaan ayadoo markii aad og tahay kan hadda khudbada af sawaaxili ama af ingiriisi ku aqrinayo hadduu doonto kitaab khudbadii qorayo ama kutubahaba uu ka soo aruursado inuu khudbo carabiga qori karo ilaan inta la raba waa wax yar daqiiqad wax lagu aqrin karo weeye laba saddex aayadoodoo isu tarkiibisatay khudbadii waa ku ansaxaysa iyo wax lamid a marka isagoo carabigii ku aqrini karo ayuusan ku aqrinayn oo wax kale iskaga akrisanaya marka taa jumcada ansixi mayso waay maxaa yeeley waxaynu ansixaynin zamankii nabiga intii ka zamankii khulafaa raashidiin sayidina cumar khaasatan iyo khulafadii oo dhanba futuuxaad fara badan baa dhacay araadi acaajim baa in badan la furtay shaam baa la furtay reer furs dhulkoodii baa la furtay ruum baa la furtay dalal fara badan ilaa africa ayaa yuu islaamka soo wada galay ilaa andalas buu ka dhacay intaa la tegayey dhulka aanan carabiga laga aqoonin dadka masaajid ka buuxiyey carabi ma yaqaaneene ee luqada yaqaana han loogu aqriyey meel la soo naqilay ama ay sameeyeen raggii saxaabada iyo taabiciintii lama arag cajamigu meeluu sida nooga badan yahay baa la tegi jiray oo ay waxba ka garanaynin carabiga lagu aqrinayo luqada kaan baa loogu aqrin jiray markii la doono wax in la fahamsiiyona sidooda kale loo fahamsiini jiray oo maarata loo wacdini jiray wax loogu sheegi jiray iyo wixii diintooda ah marka fiiri walam yunqal lama soo naqilin buu yidhi canhu can inabiyi anahu qaala inuu nabigu hayra dalika allah akbar waxaan ahayn inuu nabiga salaada ku galay meel laga soo raray ma laha wayajibu marka waxaa waajib ku ah calaa man laa yacrifu alcarabiyata carabiyada ninkaanan garanayninba waxaa waajib korkiisa an yatacalamahaa inuu barto oo allahu akbarta uu barto horta allahu akbarta inuu barto wakadaa saasuu yajibu u waajib waajib u yahay calaa hayri alcarabiyi carabiga hayrkiisii ninkii cajamiga ahaa an yatacallama inuu barto jamiica adkaari salaati salaada adkaarteedii dhammaan alwaajibati ee waajibkeed salaada waxaan ujeeda ee faatixada ataxiyaadka salliga nabiga waxyaalaha allahu akbartan asalaamu calaykumta looga baxayo adkaarta waajibka waxna waa waajib waxna waa sunor inta waajibka horta inuu ka bilaabo barto weeye ee fa in cajaza canha marka u fiirso wax la turjuman kar waxaan la turjuman karin baa kala jira adkaarta noocaasa fa in cajaza canha tarajamahaa xataa yatacalamahaa ataxiyaadkii maalan iyo salligii nabiga waxyaalihii saasoo kaleeto ahaa ama adkaartii sunnada min baab ilowla waaba laga sii garanaya oo tasbiixaadkii iyo wixii salaada ku dhex jiray kuwa hadduusan qofka garanaynin luqadiisuu ku turjumanay oo eray macnihii adkaartaa leh yuu ku hadlaya ila alqur'aana faatixada meesheedii faatixada hadduusan garanaynin macnaheedii baan aqrinayaa oo afkii affulaankii aan doonayey ah lama ogolo isaga lama ogolo isaga ila alqur'aana oo fainahu qur'aanku laa yajuuzu fainahu ninka tukanaya musalliga laa yajuusu lahu uma bannaano an yatarajamahu qur'aanka inuu turjumaysto oo u turjunto oo uu afkiisa ku fasirto qur'aankii oo deetana faatixadii wax la eg oo af soomaali ama af sawaaxila oo macnaheediile uu akhristo oo uu dho faatixan ka dhiganaya lama ogolo taasi eesee buu yeeli adkaarta wuu turjuman karaa subxaana allahi haddaadan garanaynin ilaahay baa subxaana allahi alcadiimtii baadan garan karin af soomaaliba af carabigiiba aadan ku dhihi karinba si aad tahayba marka waxaad dhahaysaa ilaahay baa weyn baad ka dhahaysaa ilaahayga ilaahayba ilaahayga weynaabaa nasahan ilaahayga weynaabaa nasahan baad dhahaysaa iyo wax lamida ku fasiranaysaa amaa qur'aan miya maya inaad af kale ku turjubato lama ogolo waayo ee seed yeeli waa ka bal ya'tii wuu la imaanayaa biadkaarin ukhraa adkaar kaluu la imaanayaa faatixadii inteedii baad subxaan allah subxaan allah subxaan allah wadaysaa intii faatixada aad aqrin lahayd ila faatixada weli maada baranin soo maaha markaas allahu akbartii la timaado qadarkii faatixada qadar la eg baad tasbiix wadi marka booska tasbiixdaas ku buuxsanaysaa ilaa aad faatixada ka barato waayo fa yusabixu wuu tasbiixsanayaa oo wayaxmadu hadduu wada garanayo siiqadanna subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaaha ila allahu allahu akbar baad aqrinaysaa maalan taqriiban taasoo saddex jeera ama afar jeera intii kolba faatixada la eg hana ka badin hana ka yarayn subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allahu allahu akbar haddii aad siiqadaa garanaysona sidaa weeye waa sidii nabigaba uu ugu sheego weeye saxaabada ee xadiidka noogu iman doonto bal yaatii wuu imaanayaa biadkaarin buu la imanaya ukhraa fa yusabixu wuu tasbiixsanaya ilaahay buu nasahayaa wayaxmadu alluu mahadinaya wayuhalilu wuu tahlisanaya laa ilaha illa weye wayukabiru wuu takbaaranaya allahu akbartii waaye فعن بن أbي أwفى waxaa laga wariyey cبdاللhi بن أbي أwفى dhihi jiray أنa raجuلا qاala wuxuu yidhi ya rasuul الlahi calimnii شhayئan ibr شhaygaasoo yujزiunii yujزi'unii iiga gudayo can الqur'aani qur'aanka bedelkii wax ii noqdo bal ii sheeg intaan qur'aanka ka baranayo buu weydiiyey faqaala wuxuu yidhi qul waxaad tidhahdaa subxaana الlahi والxamdu لilaahi وlaa إilaaha ilا الlah والlahu أكbar sidaa dheh sidaa ku qowl buu yidhi wasaya'ti wuu inoo iman doonaa tafsiilu haada arrinkan fii tafsiilintiisa bacda qaliilin in sha allahu tacaala marka takbiiratulixraam baan soo marnay niyana way ka horraysay labadaa marka waa wax laga maarmaana niyadaana horraysaa zaman ahaan u horraysaa sida marka la ysu tataabujinayo labadaas marka waa mas'ale muhima oo dad badan ka khaldanto waxaa laga yaabaa qofkii isagoo qalbigiisa waxba uusan ku soo dhicinba si uu soo roorayo oo la soo gebgebaynayo inuu salaaddii allahu akbar un ka bilaabo oosan ogeyn wuxuu niyoodayba mar dambe salaadda talow la tukan hortay ahayd horta ee qalbigii kusoo dhacdo ma casar ama duhur ama maqhriba marka arrimaha noocaas oo kaleeto allahu akbar salaadda waa laga horreeya niyaa ka horraysa marka niyadood qalbiga ku xaadirisay maca arkaani ila arkaan bay leedahay niyadu niyadu lugo bay leedahay nafteeda ay ku istaagto oo saddex rugni aada niyootay saddex shay oo niyadu kooban tahay sa wada xaadirisay kadib allahu akbarta markaa la xidhiidhi wixii isaga ah sida marka labadaa laisu tadaabujinayo ay isu waafaqayaan weeye cashirkeena soo socda insha allahu tacaala
yajibu waxaa ku waajibay cala almusalli qofka tukanayo alma- cala almusalli alma'muumi ee ma'muumkaa qofka tukanaya ee ma'muumka ah waxaa ku waajiba an yabtadi'a inuu ku bilowdo bitakbiirati alixraami xidhashada allahu akbarteeda inuu ku bilaabo bacda an yatimaha alimaamu imaamka intuu taam yeelay iyadaa allahu akbarta ah kadib inuu isna ku bilaabo salaadiisa kaga bilaabo allahu akbar ee falow nadaqaha oo saa ay u kala dambeeyaan xagga hadda nidaamkaa laga hadlaya tartiibtii baa laga hadlaya ee falow nadaqaha allahu akbartii hadduu ku hadlo maca alimaam arkaanta salaada takbiiratu lixraamka waxyaalaha ay kaga duwanta ayaa jira arkaanta kale arkaanta kale mutaabaca oo imaamka laga dambeeyo ayaa sunno ah horumarka aad ka horumarayso waa mukhaalafo laakiin salaada ma burinayo haddii horumarkaada uusan noqon horumar faaxishahoo aada arkaan la dhaaftay fara badan laba rugni iyo takhallufka dambe isna aad ka aada uga daahdona haddaadan laba rugni oo dawiilatayn oo muctadayn ah aadan ma aragtay yani aadan ka dibdhicin kaa buri mayso mutaabacaa la doonayaa oo muwaafaqa iyo ta'ahur iyo taqdiim midna lama rabo ee mutaabacaa la doonaya haddaad khilaaftid khilaafkii aanan heerkii uu ku buraya aanan ahayn salaada kaama burinayo oo rukuucdii iyo sujuudii baad ka hormartay ama aad aada uga dib dhacday amaa takbiiratu lixraamka miya takbiiratu lixraamka iyadu haddaad kala hormarto salaadaada asix mayso guntami mayso maxaa yeele mar haddaad ma'muumnimo niyo aad niyeysan tahay haddana imaamkaadii aad allahu akbarti hortiis allahu akbar tiraahdo haddee qof aan salaad aanan ku jirin oo salaad aad ku xerataa ka dhalanaysa marka saas darteed marka iyada allahu akbarta taqdiim imaamka lagala hormaro salaada ku asixi mayso ta'ahurka iyo mushaaraka labadaba mushaarakood allah akbar iskubar tiraahdaan iyo taqadum aad ka hormarto labadaasaa la diidaya takbiiratulixraamka oo salaada ay kaaga buraysaa in lala dambeeyo unbaa la doonaya marka dambayntaa marka sida fadiilada ay ku jirto waxaa weeye markuu isaga ka intihoodo ra'da uu gaaro oo saa u dhameeyo adna allah akbarta soo bilaabo sidaa weeyaan amaa arkaanta kale taqadumka haddaadan arkaan kala hormarin taqadum yasiira salaada kaa burin maayo haba ahaadoba shay yani maarata yani karaahiyaba ahaadee masaladaasu inooga hadlayaa marka yajibu waxaa waajiba cala almusalli kan tukanaya alma'muumi ee ma'muumka an yabtadi'a inuu ku bilowdo bitakbiirati alixraami qabla an yatimahaa intuu taam yeelay kadib allahu akbarta alimaamu imaamka ee falow nadaqaha hadduu ku hadlo allahu akbartii maca alimaami isku mar bay ku hadleen ow shaarakahu amase wuu la wadaajiyey bijuz'in juz oo minhaa ayuu kala wadaagsaday ey qabla an yafruqa intuusan faaruqin alimaamu imaamka ee minha ayuu juz kala wadaagsaday walxaal huwa imaamku fii aakhiriha allahu akbarta aakhirkeedii uu ku sugan yahay ayuu fabada'a bilaabay alma'muuma mumki bitalafudi bihaa hadlid lagu hadlo allahu akbartii buu soo bilaabay isagoo ra'dii aan gaarin baad a adna soo bilowday lam tasixa salaatuhu lam tasixa salaatu lma'muumi ma'muumka salaadiisa asixi mayso ay qabladaas tafsiirkii weeye ow shaarakahuudii buu kuu fasiraya falow nadaqaha maca alimaami isku mar baabay bilaabeen oo dhameeyeen waa mid ow shaarakahu allahu akbartii buu la wadaagsaday bijuz'in buu kala wadaagsaday oo minha ah oo suu ola wadaagsanaya ay qabla an yafruqa qabla an yafruqa alimaamu minha imaamka intuusan ka faaruqin walxaal huwa imaamku fii aakhiriha uu ku sugan yahay ayuu la wadaagsaday oo fabada'a alma'muum waa bilaabay bitalafudi biha hadlid lagu hadlo ayuu bilaabay lam tasixa salaatu lma'muumi ma'muumka salaadiisa asixi mayso ay lam tancaqid weeye maxaa yeelay liannahu ma'muumkana iqtadaa wuu ku dayday biman wuu ku dayday oo ku xidhay laysa aanan ahanin bimusallin ku tukanayo maxaa yeele markaad la wadaagtatay ila salaada markuu ra'da gaaray iyay u xidhmatay ra'da isagoon gaarin haddaba adugu marka xidhashadii bilowday haddii qof aanan ku salaad ku jirin baad inaad ku xidhato bilowda weeye macnuhu haddaad ka hormartona kaba sii daranba ay ana alimaama imaamka laa yusamaa musalliyan musalli mid tukanay laguma magacaabayo ilaa bacda intihaa'ihi intuu ka dhammaaday min raa'i akbar akbar ra'deeda intuu ka intihooday ee uu ka dhammaaday kadib mooye lagu magacaabi maayo ee faman iqtadaa ninkii ku daydo bihi qofka noocaasa oo washaraca fi takbiiri gudagalo bihi bilimaami weeye imaamka sifooyinkaa leh ee aanaan weli bogin waxba washaraca gudagalo fi takbiiri allahu akbartii gudagalo qabla intihaa'i ilimaami imaamka intuusan ka dhammaanin minhu min atakbiiri e yakuunu wuxuu ahaanayaa qad iqtadaa kii uu ku dayday biinsaanin laa yusamaa bacdu aanan weli lagu magacaabin musalliyan aan lagu magacaabin falidalika laa tancaqidu salaatuhu salaadiisa guntami mayso wahada alxukmu xukunka hadda aanu ka hadlayno laa yashmalu ma shamlinayo jamiica ajzaai asalaati salaada ajzaadeeda oo idil ma wada shamlinayo fayasixu lilma'muumi ma'muumka waxaa u asaxayaa an yushaarika alimaama imaamka inuu la wadaagsado fi larkaani